barnaamijka dhallinyarada maanta halkani waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan bogga internetka v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa kowda iyo barka duhurnimo xilliga geeska afrika iyo shanta iyo barka aroornimo ee xilliga washington d c waana maalin khamiis ah siddeed iyo labaatanka bisha janaayo ee sanadka labada kun koob iyo labaatanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya sahre ciidla nuur iyo nuur xasan nuur
qodobadaan idinku hayna idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid a waraysi aanu la yeelanay guddoomiyaha ururka dhallinyarada ka caawiya inay shaqooyin helaan ee ka dhisan gobolka sool wallaahi dhalinyaro badan way ka shaqaysaa sida dhalinyaro oo kale dhalinyaro oo kale dhalinyarada ka shaqaynaysa waxaa laga yaabaa inaan saacad qof dhinac camala una jirin sababtoo ah beeraha laga shaqeeya dadka dhalinyara ilaa kun iyo shan boqol meelaha waa gaarhayaan xiliyada roobka inay saameyn hoos u riddo mooyaane waxaad sidoo kale maqli doontaan dhallinyaro boosaaso looga furay tababar la xidhiira luuqadda ingiliishka heesihii ayaan sidoo kale barnaamijkeenna ka maqnayn
ciyaarihii ayaan sidoo kale idiin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warkii caalamka madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa saxiixay arbacadii shalay amaro madaxweyne oo bartilmaameedsanaya xal u helista isbeddelka cimilada dunida biden ayaa sheegay in tallaabadani ay dib u soo celin doonto sharafta sayniska iyo siyaasadaha ku salaysan xaqiiqada ee dowladda maraykanka madaxweynaha cusub ee maraykanka ayaa sheegay in isbeddelka cimilada ee ay dunida wajahaysa uu yahay khatar dhab ah sidaas daraaddeedna la joogo wakhtigii ficil la samayn lahaa saraakiisha aqalka cad ayaa sheegay in saddexda wareegto ee la xiriirta isbeddelka cimilada ee shalay uu saxiixay madaxweynaha maraykanka ay dowladda maraykanka u ogolaan doonto inay ka guulgaarto hiigsiga qorshaheeda ah in sanadka labada kun shan iyo soddonka ay dowladda maraykanka hesho tamar aanan lahayn qaaca hawada wasaqee hay-adaha qaramada midoobey ayaa sheegay in qiyaastii ku dhowaad hal milyan iyo badh caruur itoobiyaanihi ay weli la dhibaataysan yihiin xaalado biniaadantinimo oo ka soo gaadhay dagaaladii ka dhashay gobolka tigray ee dalka itoobiya hay-adda sanduuqa badbaadada caruurta qaramada midoobey ee unisef ayaa sheegtay in xaaladda caruurtaasi ay kasii darayso maadaama oo ay xadidan tahay galaangalka loo yeelan karo deegaanada ay ku sugan yihiin wararka laga helayo gobolka ismaamulka tigreyga ee dalka itoobiya ayaa aada u yar taasina waxay keentay in hay-adaha qaramada midoobay ee gargaarku ay xog dhammaystiran oo ay ku howlgalaan ka waayaan xaaladda dadka rayidka ah ee ku sugan deegaanada ay colaaduhu ka jiraan warbixinta ayaa intaasi ku dartay in dhammaan caruurta kale ee reer itoobiya ee dugsiyadii waxbarasho ay ku noqdeen markii la qaaday xayiraadihii xanuunka covid sagaal iyo toban dartii loogu soo rogay goobaha waxbarashada balse ardayda ku dhaqan gobolka tigrey aanay weli dib ugu noqon goobihii waxbarashada geesta kalena warbixinta ayaa lagu sheegay in nafaqadara ay hayso caruur tiro badan oo ku dhaqan dalka itoobiya iyada oo boqolkiiba toban caruurta da-doodu ka yar tahay shan jir ay nafaqadaro baahsani ay saamaysay deegaanka loo yaqaano dalinyara ee gobolka sool waxaa ka dhisan urur dhallinyaro oo dhallinyarada ka caawiya sidii ay u shaqaysan lahaayeen islamarkaana ay iskugu fillaan lahaayeen guddoomiyaha ururkaasi cabdirashiid saleebaan maxamed ayaa waxqabadkooda uga waramay weriyaha v o a ee gobolka sool cabdikariim cabdilaahi olol bismillaahi raxmaan raxiim waxaa la yidhahdaa cabdirashiid salebaan maxamed waxaan joogaa dalinyare waxaanahay dadka deegaanka baan ka tirsanahay halkan waxaan ka dhisanahay dalinyare urur dhallinyaro ah oo horumarka iyo deegaanka ka shaqaysa iyo wixii waxqabada iyo ciddiisa iyadoo timaada hadday wax u baahan yihiin ama kaalmaynteeda dhalinyaro sida loo yaqaano waa meel taarikhdeedu aad u dheertay waxaa ah biro aad u fara badan waa meesha keliyaan aaminsanahay soomaaliya waxaa laga helayaa dad fara badan oo ajanabioo kala duwan waxaa jira etoobiyaan baa jooga kenyaan baa jooga wixii aan cadaanan ka ahayn madow afrikaan madow waa laga helayaa waayo waxay leedahay wax soo saar aad u fara badan waxaa ku hoos nool dhalinyare magaalooyin waaweyn oo caasimada ah markaa wax soo saarkooda beruhu aad bay u sarraysaa waa sida garow oo kale gaalkacyo oo kale meesha la yidhaahdo dhul aad u fara badan ilaa burco ilaa buuhood oo kale laascanood oo kale markaa beeruhu ilaa saddex boqol oo beerood oo aad u waaweyn oo balballaadhan weeye beerahana waxaa beerta waa dadka reer dhalinyare cidu dawlad ma caawiso caawimo kale meel kama helaan ceelooshu way ka duwaan xiliyada roobka oo kale dhibaatooyin waaweyn baa beeraha aad uga soo gaadha sida ceelashu markay meeshu dooxay ku taallaa markay biyuhu soo rugmadaan ceelo fara badan baa duma ceelashaas markay dumaan beeruhu dibidhac baa ku yimaada waxaa laga dareemaa dhul aad fara badan baa laga dareema bal waxaad iga warantaa dhanka shaqa abuurka oo kale waxaad ii sheegtay in dhallinyaro badan ay ka shaqayso bal tirada dhallinyarada ka shaqaysta ee shaqooyinka ka hela oo kale bal iga waran wallaahi dhallinyaro badan way ka shaqaysaa sida dhallinyaro oo kale dhalinyaro oo kale dhallinyarada ka shaqaynaysa waxaa laga yaabaa inaan saacad qof dhinac camala uuna jirin sababtoo ah beeraha laga shaqeeya dadka dhalinyara ilaa kun iyo shan boqol meelaha waa gaadhayaan xiliyada roobka inay saameyn hoos u rido mooyaane xiliyada roobka oo kale inay saameyn rabto oo shaqadii beerihii shaqa abuurka oo kale uu dhaco qayb way falan qayb kuwa qayb yoomiyadba ku shaqeeyen qayb biray ku shaqeeyen qayb shuraakayba ku shaqeeyen way fara badan yihiin qaababka beeraha looga shaqeeya jirto oo kale dhalinyaro xilligii abaaruhu dhaceen oo kale idinku soo biiray baa jira oo fursadu noqotay inay beeraha bartaan oo beeraha ka shaqeeyaan oo kale shaqa abuur ka helay oo kale baliiga war way jiraan dadkaasu beeraha way yimaadaanoo dee beera way leeyihiin way kusoo biireenoo dee camalba u noqotay shaqo oo xoolihii markuu ka dhammaadeen dee halkan noloshoodii inay ku dibiraan oo ku maareeyaan ayay ahaatay oo halkan bay ka heleen jaanis aad u fiicanoo xagga beeraha ah waxaan u baahna wallahi waxyaala aad fara badan haddii aanu dhalinyaro nahay dhalinyaradeeda qaabka xafiiska oo kale isku xidhnaanta oo kale caawinta waxyaalaha aanu ka caawino dadka waxaa jira horumarka deegaanka oo kale inaanu cid taakulayno wadooyinka baabuurta oo aada u xun beeraha dhexdooda howluhu ay aada u dumaan oo beeruhu wadooyin badan baa dumayo beerihiibaa waxay kusii noqonayaan toogi baa kusii fidaya marka kuwaas aad in looga caawiya xagga ceelasha in riig riin wax la yidhaahdo ceelasha oo la saaro in laga sameeyo boholahana la waxeeyo jidadka xun oo googo-ana dee diba habeen lagu sameeyo haddaan lagu sameyn waxay noqonaysaa marka dambe wada tog bay dalyarka wada dilaacsaa bal ka waran shaqaalaha idiin yimaada tiradoodu intay la eg tahay iyo qaabkay uga shaqeeyaan beeraha oo kale bal nooga waran wallaahi lama koobi karo way badan yihiin waa rag aad fur waxaa jiraan kuwa aan markaan garaadsaday kuwa aan ku garaadsaday iyagoo dalyaro joogay way joogaan rag badanoo jooga oo dalyaro ku guursadoo guryo ku yeeshay way joogaan oo beeraha wax ka beerto iskooda u beerta kuwa shaqaalaana waa jiraan kuwa markay muddo joogaan ninka hadduu baahdo beer baan iskay u shaqaysanayaa uu yidhaahdana waa la siiyaa meeluu xooggiisa wax kala baxo marka way badan yihiin aadna way ugu badan yihiin oramadaa joogta way badan yihiin dadku aad fara badan kilinka shanaad way badan yihiin aada bay u badan yihiin qofku marka uu dhalinyaro yahay uu doonaya inuu shaqa doon yahay oo halka yimaado oo kale qaabkay buu u shaqa bilaabaan qofka beerta lama bay sharkaan beerun baan doonayaa buu yidhaahdaa ama shaqaan doonayaa ama meel aan beertaan doonayaa qofka ugu horeeya u yimaadaa siiya beerta qofkii dadkuna way soo dhoweeyaan waa la gacan qabtaa waxa uu ka maqan ama awood u lahayn baa laga caawiyaa haatan kusoo dhowaada kaalimihii heesaha waxaan idiin soo qabannay codka fanaanada kiin jaamac
garoocayilkan wnow hadahigeliyahade naftan kuuga hogay
dhalinyaro ka mid ah ciidanka booliska gobolka bari ayaa magaalada boosaaso looga furay tababar ay ku baran doonaan luqadda ingiliishka si sare loogu qaado xirfadooda iyo aqoontooda akhrinta iyo qoraalka iyo weliba ku hadalka luqadda ingiliishka maxamed maxamuud ciise oo ka mid ah xubnaha jaamacadda bariga afrika oo tababarkan u furay dhallinyarada ayaa ugu waramay wariyaheena boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf jaamacadda bariga africa waxay iyo taliska booliiska puntland iyo qeybta bari intuba waxay daahafureen wiigan dhexdiisa tababar fayskii koobaad loo qabanayo saraakiisha iyo saraakiil xigeenta booliiska gaar ahaan qeybta ciidanka dekadaha iyo badda puntland marka waxaa looga gol leeyahay tababarkan maadaama ay joogaan furdadii furdaduna ay tahay meel xuduud oo kaleeta oo laga soo galayo oo dad badani ka soo galaan ama meel intari dalka laga soo galo oo dad ajaaniba oo badani ay yimaadaan lana tacaamulo fayskan koobaad in wax lagu tababaro luuqadda ingiliishka guud ahaan waxaa la rabaa in kabasitiga ciidanka booliiska ah ee dekada la dhiso oo kor loo qaado meelo badan baa la rabaa in laga dhiso laakiin hadda qeybta koobaad fayska koobaad qeybta luuqadda ayaa xooga la saaraya haddii ilaha idinkas ka dhigo jaamacadda ayaa mashruucaas iyadu fulinaysa cid ka taageeraysa ayaa jirta booliiska laakiin jaamacadda ayaa hadda fulinaysa maxaa hadda kusoo beega marka in dhalinyaradaasi saraakiisha iyo saraakiil xigeenada ah laga dhiso dhinaca aqoonta iyo weliba ku hadalka luqadda ingiriiska in badan baan waxaan mashruucan ka wada shaqaynanay taliyaha qaybta isaga ayaana markii horeeto baahida noo soo gudbiyey kadibna dad baanu kala xirxiriirnay qolyo boolisyada soomaaliya taagtaageera oo wuxuun la qabta oo la yidhaahdo e u cab qolyahaas ayaan taqriiban kulamala yeelyeelanay tababaray u qaadqaadaan booliiska laakiin waxaan nidhi wax raandhiis leh oo bulshada looga tegi karo oo ummadan ay anfacaya ayaa loo baahan yahay saasaanu brobosal ku diyaarinay mashruucu wuxuu ahaa inuu bilowdo sanadkii kii sagaal iyo tobankii bilihii dambe laga soo bilaabo sideedaad sagaalaad ilaa iyo tobnaad meelahaas inuu bilowdo bay ahayd laakiin goortii uu soo dhodhowaaday ayaa waxaa dhacay karoonihii karoonihi hadduu dhacayna xataa dadkii waday hawshaan oo dhanka e u cab nagla waday ayuuba karoonihii ku dhacay xilli badan bay xanuunsanaayeen taasaa marka waxay keentay hadda markii karoonihii laga soo noqnoqday inuu mashruucu hadda ku soo beegmo tababarkana la bixiyo iyadoo waxay la jaal tahay haddana guud ahaan reforminkan booliiska lagu samaynayo iyo tababarada booliiska loo wado iyo habaynta iyo abaabulidda iyo tayeynta booliiska ayay qayb ka tahay iyada ruuxeeda dhalinyaradan horay e, ma ahaayeen kuwo dhinaca aqoonta ka dhisan intaanan e, tobabarka loo bilaabin Eh, waa isku jir jiraan dadka hadda tababarka loo bilaabayo Eh, shalay maha dhoraad waxaa laga qaaday imtixaan eh, placement iyo ama imtixaan lagu levelada lagu kala fiirinayo rag waxaa jira xoogaa level xoogaa sare looga bilaabi doono kuwa level dhexe looga bilaabayo kuwa bilow looga qaadayo ayaa jira luuqada ingiliiska macnaha hadda loo bilaabayo Eh, marka saasaa gradia loogu kala saaray in badan oo kamidi wax badan baa u bilownaa oo luuqada kamid a qaarna luuqada hadday eh, bilaabayaan insha allahu tacaala laakiin waxaan rajaynaynaa waa mashruuca hadda facekan koobaad waa hal sano labayo toban bilood weeye labayo tobanka bilood waxaan ku ballanay maalintii dhaweed oo xafladda loo furayey xafladda maalinta loo xiraayo Eh, xafladda waxaa lagu xiri doonaa luuqada ingiriiska iyagoo markaas si fiican ugu hadlayo oo fiican bal waxaad iga warantaa sidee isku waafaqayaan marka askari shaqadiisa ku guda jira ee booliisnimada iyo howlgalkiisa haddana la rabay in subxii uu tago ee jaamacadda uu casharadiisa qaato uu dhagaysto iyadoo wakhtiyo badan aysan askartu haysan ama firaqa haysan xilli wakhtigiisa uu ku lumin karo in habeenkii o dhan uu soo jeedo ee jaamacaddii ama habsanna ka noqon karo marka idinku wakhtigaa ma ka fakadheen Eh, waa ka fikirnay oo aad baan uga fikirnay oo b- booliisku weliba saraakiishan waa dadkii shaqada operationka madaxda u ahaa operationada amniga ah oo dalka ka socdana iyaga laga sugayay oo laga- looga fadhiyey saas darteed marka eh, wax badan baan isla eegnay Eh, mashruucu wiig afar beri ayuu socon doonaa Eh, afarta berina gelin dambe ayaa laga dhigay Eh, marka gelinka dambeetana haddana laba gruub baa laga sii kala dhigay si ay isu bedelaan oo qoloba markeeda shaqada ugu jirto ayaan laba gruub haddana usii kala jebinay oo laba time baan kasii dhignay marka ilaa idankiis eh, waxaan rabnaa inaan iswaafajino shaqadii ay qabanayeen iyo waxbarashadii iyo kabaasitigooda in kor loo qaado ayna halkaasu noqoto meel bal birow ah oo annaga ruux ayagu waxaan ku dadaalaynaa manhajkii ugu sarreeyey inaan u dhigno manhaj aad u fiican macallimiin baan keenay keennay ee ajaanib ah gaar ahaan luqadaas dhigaayo waanu dalalkan afrika ka keennay ee deriska ay nahay Ee, marka taqriiban waxaan isleenahay waa dadaal dheeraada lagu bixinayaa xiliyo dheeraada la siinayaa xiliyo xataa online ee, muraajacooyin iyo wax loogu samayn karo iyo ee, celcel- lagu celcelin karo ayaan samayn doona haddii laydinka iska dhigo marka ee, waana mashruuc bilow ah oo kuwa kaleeto daba yaal ayaa jira ay maxaa ku doorateen ama eh, booliisku uu ku doortabay in dhallinyaradaas laga dhiso keliya eh, luqadda ingiriiska iyadoo aqoonta guud ahaan ay baahsan tahay mise jaamacadda unbaa intaa ugu deeqday oo ka f- eh, ka badin weyday in eh, luqadaha kale ama eh, kuliyadaha kale jaamacadda lagu dhigo in ardadan fursad loo siiyo eh, dhallinyarada laba arrimood baa marka waxay u tahay sabab inaan luuqadda ku bilowno midda koowaad waxa weeye horta qofka ugu horeeya oo ay soo degaaya oo dekada eh, dekada ka soo degayo ajnabiga ah ama doonta wada afka laysku afgaranayo waxa laysku afgaranayo waa ingiliish oo adduunka hadda ingiliish baa globally eh, caalami ahaan hadda ugu ugu horeeya marka luuqadda ingiliiska bal markii horeba waxay wax ku sii bilaabaan inaanu ka dhigno waa qodob qodobka labaadna in ee, maadooyinka soo socda ay saldhig u noqoto ay ku fahmaan dabcan ha ay u fududaato waxaa hadda ka mid a masalan tusaale ahaan koorsa ugu dhex jirta aanu kombyuutarka ah oo siin doono oo ah sida loo isticmaalo bilowga horeeto kombyuutarka isticmaalka koobaad ee kombyuutarka xisaabaadka ku xigi doona ee, kuwa anshax la xiriira ku xigi doona iyo wax badan oo insha allahu tacaala maadooyin oo dhigan doonaan Eh, macalin waxaa jira eh, dekad eh, marka laga yimaado kale xarumo kale oo dadka ajnabiga ay kasoo degaan baa jira sida erboorka oo kale laamiyada oo kale markay garowa magaalka ay kasoo degaan oo kale goobaha kantaroolada laamiga lasoo dhaafo askar baa joogta marka iyaga maxaa diiradda ku saadheen inaad ku xulataan ciidamada dekadda oo keliya in la baro luqada ingiriiska Ee, kuwa ee, aeroboorka tababar baa hadda ka horna mar baan u samaynay Ee, qola laanta socdaalka baa iyaga qaabilsan iyo jinsiyadaha oo aad bay ugu dadadaaleen marka kuwaasna insha allahu tacaala tababar horena waa u qabanay Ee, kuwa kalena waa u qaban doonaa laakiin hadda mashruuca kan baa gaar wuxuu ahaa qolyaha dekadda Ee, waxaana ka codsanay meelaha muhiimka dadka jooga inay hal iyo laba kaga soo dardaraan si looga faa'iidaysto tira ahaan hadda ilaa afartan iyo shan qof meelahaas wey dadka la rabo in hadda uh, koorsadan koobaad ay qaataan afartan iyo shantaa qof ee, saraakiisha dekadda keliya ma noqon karaan marka meelaha meela- meelaha kaleetana qofof baa lagaga soo dardari doonaa haddii ilaha idinka iska dhigo su-aasha u dambaysaa raba inaan ku weydiiye waxa weeye ee, dhalinyaradan marka laga yimaado haween baa jira booliiska ka mid ah oo xarumaha kala duwan ama dekadda ama saldhiga bartamaha ama kantaroolada ama eraborada ee ka shaqeeya marka doorkii haweenka in iyaga wax la baro solo ma oran karo qaybtoodii waa ka maqan tahay ee, booskan saraakiisha way ka mid yihiin iyo saraakiil xigeenada iyo kulliba way ka mid yihiin iyo booliskaba marka xulidda waxaa iska leh qoliyaha booliska oo iyaga qaabka loo soo xulayo waxaa iyaga yaqaana marka iyagaa dadkan la yimi anagu shuqul kuma lahayn wixii xulida anagu maadada bixinteeda iyo procedureka ay ku socon lahayd iyo kormeerka iyo waxaa qiimeynta ayaanu leenahay iyo macalimiinta iyo fasilitiga kaleeto laakiin wixii soo xulida waxaa awoodeeda iska lahaa booliska oo uu nala joogay furitaanka taliyaha guud ee booliska puntland uu nala joogay taliyaha qaybta gobolka bari uu nala joogay kulliba waa joogeen kala hadasheen idinka in markaad aragteen liiska in lala keenay oo aysan wax gabara ku jirin in doorkan markan ama laba gabdhood saddex gabdhood lagu daro
waan kusoo daraynaa bay dheheen waan kusoo daraynaa saraakiil gabdhaan waa kusoo daraynaa marka weli kolley waxay noo soo gudbiyaan waan arag laakiin waa filaya inay ku jiri doonaan insha allahu tacaala kaasi wuxuu ahaa maxamed maxamuud ciise oo magaalada boosaaso ugu warramay waryaheena yuusuf maxamuud yuusuf haatanna ku soo dhowaada xubintii ciyaaraha waxaa inoo haya jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegeystayaal xirdiyeenu ku horeyno waxaa la ciyaaray kulmo ka tirsan horyaalada kala gedisan iyo koobka kala gedisan ee yurub laga ciyaaro dhinaca iyo horyaalka dalka ingiriiska naadiga kubadda cagta chelsea ayaa tababareeda cusub thomas tuchel waxaa kulankiis ugu horreeyey ee naadigaasi uu laliyo oo ku bilowday barbaro goola la-aan ebri ebra kadib markii ay labada kooxood ku dheeleen gegada stanford bridge iyaga iyo kooxda wolvis ay ku dhammaatay ceertooda goola la-aan ebri ebra tuchel ayaa loo magacaabay tababare talaadadaynu kasoo gudbinay kadib markii shaqada laga ceriyey ciyaaryaankii hore ee naadigaasi ahna tababarihii ugu dambeeyey ee chelse frank lambard manchester united ayaa guuldaro naxdin badan waxay kala kulantay naadiga qeybaha ugu hooseeyay horyaalka ku jirta ee shevil united kadib markii laba gooli gool looga awoodroonaaday taasoo macnaheedu tahay in naadiga manchester united ay meesha rajadii ka qabtay inay horyaalka sii leeliso kalinta koowaad meesha laga saaray kulmada kale ee dhacayna naadiga banley ayaa saddex gool iyo laba gool waxa ay kaga adkatay naadiga astonvilla brighton waxa ay golo la-aan kulan ku dhammaaday la ciyaartay naadiga fulham halka everton ay naadiga lester city ku kala baxeen gool i gool oo dhibco ay kala qaateen horyaalka waxaa hogaaminaya oo kaalinta koowaad ku jira ilaa iyo hadda kulmadii la ciyaaray naadiga kubadda cagta man city oo afartan iyo kow dhibco iska leh oo sagaal toban kulan ciyaartay man united afartan dhibco iska leedahay labaatan kulan ciyaartay lester soddon iyo sagaal kulan iska leedahay labaatan kulan ciyaartay halka westham ee iska leedahay soddon lix liverpool soddon afar ayay leedahay kaalinta shanaad ee fadhidaa sagaal iyo toban kulan oo ciyaartay tottenham iyo liverpool ayaa maanta dheeli doonaa dhinaca dalka talyaaniga naadiga yuventus ayay afar gooli waxba kaga adkaatay naadiga sbal city kulan ka tirsan cooba italy quarter finalhiisa yuventus waxay la ciyaari doontaa naadiga kubadda cagta inter milan oo goor hore kasii adkaatay naadiga ac milan samafinalaha oo laba lug ah dhinaca dalkaasi spain kulan ka tirsan cooba dalrey ayaa la ciyaaray gaar ahaan naadiga ria vayakana ayaa la dheeshay naadiga barcelona ciryaan leonel messi oo kooxdiisa dib ugu soo laabtay kadib markii uu ganaax uga maqnaa ayaa waxaa kooxdiisu uu kula guuleystay kulankaasi dib ugu soo laabtay kana caawiyey inay ria vayakana ka adkaadaan laba gooli gool ayaa naadiga kubadda cagta barcelona ku badisay dhegeystayaal xubinta ciyaaraha halkaas aynoo joogto
mahadsanid jamaal oo ciyaaraha inala socotiinaya halkaa ka dhagaysanaysaan waa v o a washington haatana dhinacii heesaha ayaanu jaleecaynaa codka fanaanada hodan cabdiraxmaan aynu ku wada nasanno heestaasi ayaa ugu dambeysay idaacaddeenii duhurnimo oo idinla socodsiinayeen sahre ciidla nuur iyo anigoo ah nuur xasan nuur tan iyo galabta afarta xaggiinna waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo